magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay doorashada guddoomiyaha midowda ardayda iskuulada degmada kismaayo taas oo ka dhacday hoolka jaamacadda kismaayo waxaana kasoo qaybgalay maamulka jaamacadda kismaayo maamulayaasha iskuulada degmada kismaayo arday iyo marti sharaf kale doorashada ayaa waxaa ku tartamayey saddex musharax oo lagu kala magacaabo maxamed jaamac cabdiraxmaan axmed sheekh maxamed iyo maxamed cabdinaasir algeria waxaana doorashada markaa ku guuleystay maxamed cabdinaasir algeria kaas oo helay codad gaaraya konton iyo laba cod sidaasna markaa ku noqday gudoomiyaha midowda ardayda iskuulada degmada kismaayo ugu horeyn waxaa doorashada markii ay soo dhammaatay ka hadlay oo hambalyo markaasi u diray gudoomiyaha cusub gudoomiyihii hore ee midowda ardayda iskuulada degmada kismaayo isagoona si rasmi ah u shaaciyey natiijada doorashada waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada inoo soo baxday ee doorashadeena ka soo baxday maxamed sheekh musharax maxamed sheekh baan ku hormariyaa wuxuu helay shan cod maxamed sheekh wuxuu helay shan cod musharaxa labaad maxamed jaamaca wuxuu helay labaatan iyo kow cod kow kow cod wuxuu helay labaatan iyo kow cod maxamed algeria wuxuu helay konton iyo laba cod
dhankooda qaar ka mid ah martidii kasoo qayb gashay ayaa markaa goobta ka hadlay aad iyo aada ugu faraxsannahay dhammaantiin waan idinku soo dhaweynaynaa jaamacadda kismaayo si gaara waxaan eh, ugu faraxsannahay guddoomiye axmed khaliif oo markii la dooranayay gaar ahaan shaksiyan anigu aan ka shaqaynayay doorashadaas oo tiimka jaamacadda waagaas dhiganaya aan ka mid ahaa haddana tiimka jaamacadda een, ka mid ah ayaan hadda ku faraxsanahay inaan ka shaqaynayo barnaamijkaas Een, guddoomiye axmed si fiican aan iskula shaqaynay labadii sane ee meesha joogay Een, haddana wuxuu ka tirsan yahay ardayda jaamacadda dhigata ee kusoo biirtay sanadkan taariikhiyan shirkadda hormuud telecom oon hadda afkeeda ku hadlayo daa'ima way ka soo qaybgeli jirtay goobjoogna waa u ahaan jirtay doorashooyinka ardada dugsiyada sare ee degmada kismaayo dhowr qof mas-uul ayaa ku kala wareegay intaan anu aan meeshan joogay goobjoog baanu ahaan jirnay qayb baanu ka ahaan jirnay waanu ku faraxsannahay inaanu qayb ka ahaano bahda waxbarashadana shirkaddu xiriir gooniha kala dhexeeya waana isku xidhan yihiin inta badan waxaan filayaa ardada maanta meesha fadhida waa secondary-ga u badan sooma kulli waa dus- dugsiga sare goobahoodan ku booqanay intooda badan waxaan filayaa inaan is aragnay waa dhaweyto ama aniga ama dad kale u galay shirkaddu iyadoo iskuullada laftirkooda booqanaysay oo xogta cusub la wadaagaysa maantana markaa kheyaaray aad baan inagu bogaadinaynaa sida iniga oo heerkii dugsigii sare soo maray leefalkaas aad ugu sii tababaraneysaan doorashooyinka ugu dambeyn gudoomiyaha cusub ayaa u mahadceliyey dhammaan inta markaasi u codeysay Ee, galabta waxaa si qurux badan noogu soo- noogu qabsoomay ee, doorashadii ee, ururka ardayda degmada kismaayo si qurux badan kusoo gabagabowday ilaahay baa guusha nagu raaciyey waxaan u mahad celinayaa ee, intii noo codaysay intaan noo codaynin Ee, waxaan leeyahay aad waa mahadsantihiin waan iga mahad celinayaa ee, abaalkii waan gudi doonaa hadduu allaydno aad iyo aad baa mahadsantihiin